وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcalaa aalihi wasaxbih wasalama tasliima kasiira ama bacd asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu biidni illaahi subxaana wa tacaala xalqadeenani waxaa bilow ay u tahay xalqado xalqado taxano ah oo aynu kaga warami doono nebigeenna caleyhi salaatu wasalaam dhaqankiisii suubanaa akhlaaqdiisii sarreysay iyo aadaabtiisii quruxda badnayd dadka noocyadooda kala duwan kuwa waaweyn kuwa yaryar ragga dumarka shaqaalaha caruurtiisa iyo xaasaskiisa siduu la dhaqmi jiray rasuulkeenu caleyhi salaatu wasalaam sidaynu ogsoonnahay nebigeenna caleyhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu u hibeeyey oo rabbi subxaana wa tacaala uu ku manaystay dabeecad dabeecad u wanaagsan waxaanu ilaahay subxaana wa tacaala ku arsaaqay akhlaaq iyo dhaqan la odhan karo waa mid mudan qof kastaaba inuu kaga daydo oo tusaale uu ka dhigto ilaahay baa subxaana wa tacaala addoomihiisa cid walba ka yaqaana ilaahay baana subxaana wa tacaala qiimeyntiisu ay tahay taxaqa ah rabbi baa subxaana wa tacaala xukunkiisu uu yahay ka cadaaladda ah ilaahay subxaana wa tacaala markuu ka waramayay rasuulkeena caleyhi salaatu wasalaam wuxuu uhi wa innaka la calaa khuluqin cadiim nebi maxamedow waxaad ku tilmaamantahay ama aada ku sifaysan tahay dabeecad iyo dhaqan aada iyo aada u wanaagsan oo aada iyo aada u sarreeya weliba ilaahay subxaana wa tacaala aayadda qur-aanka wuxuu ku tilmaamay nebigeenna caleyhi salaatu wasalaam dhaqankiisa wanaagsani inaanu ahayn mid ku yimi iska keenkeen iyo kalif nafta la kalifo ee uu ahaa mid nebigu caleyhi salaatu wasalaam uu qabatimay oo qalbigiisa iyo naftiisuba si fiican ay ula qabsatay waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu yihi wainaka la calaa khuluqin cadiim waxaa laga dhigay sidii ay tahay akhlaaqda wanaagsani gaadiid sida faras oo kale rasuulkuna caleyhi salaatu wasalaam uu dul saaran yahay oo raakibka saaran uu yahay ilaahay subxaana wa tacaala mar kale wuxuu inoo tilmaamay rasuulkeenu caleyhi salaatu wasalaam inuu inaga mudan yahay kudayasho iyo inay tahay inaynu tusaale ka dhigano laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana rasuulka ilaahay waxaa idinku sugan kudayasho wanaagsan tusaale fiican baanu dhab ahaan idin yahay haddii nebigu caleyhi salaatu wasalaam aanu halka u sarreysa ka gaadhin akhlaaqda iyo dhaqanka iyo aadaabta fiican ilaahay subxaana wa tacaala basharka oo dhan ugama dhigeen tusaale mudan inay dhammaantoodba hiigsadaan oo ay ku daydaan waxaynu ogsoonnahay nebiyuna moxamed caleyhi salaatu wasalaam markii ilaahay uu u waxyooday waxaa ka hor yimi cadow tiro badan cadowgaasoo lahaa yuhuud mushrikiintii asnaamta caabudi jiray munaafiqiin iyo kuwo kalaba waxay isku dayeen inay sameeyaan wax kastoo ay kaga hortegi karaan nebigeenna caleyhi salaatu wasalaam dacwadiisa iyo yeedhmadiisa waxay qaadeen tallaabo kastoo ay ku carqaladayn karaan socodka dacwaddaasi ay soconaysay ee ay fidaysay dadka ay gaadhaysay ee quluubta ay furanaysay waxay nebiga caleyhi salaatu wasalaam u sameeyeen dacaayado fara badan oo beena waxaanay u rakibeen sifaad iyo dhaqamo xun oo nebigu caleyhi salaatu wasalaam aanu lahayn sida inay yidhaahdaan waa saaxir sida inay yidhaahdaan waa falalow sida inay yidhaahdaan cid kale ayaa barta oo u soo malmaluuqda waxaanuu dadka ugu sheegayo waxay xagga ilaahay uga yimi laakiin may badnayn in nebiga caleyhi salaatu wasalaam waxyaaba akhlaaq daraa iyo dhaqan xumo ah inay ku tuhmaan oo ay yidhaahdaan sidaasaad ahaan jirtay waxaasaad fali jirta o aada samayn jirtay haddana waxay waxaasaad samaysa ama adigaa dadka wuxuu sheegaya waayo ilaahay baa subxaana wa tacaala rasuulkeenna caleyhi salaatu wasalaam intii aanu u waxyoonba ilaaliyey oo ka ilaaliyey dhaqamadii xumaa ee ay lahaayeen dadkii uu ku dhex noolaa waxaa dhaqamada xun ka mid ahaa dulmiga waxaa ka mid ahaa khamrigoo la cabo waxaa ka mid ahayd zinada waxaa ka mid ahayd baashaalka aan sharciga ahayn hadee jeeraale dhalinyartu ay ku maararoobaan iyo ciyaaro aan habboonayn oo hadee jeeraale wakhtigaa isku dhaafiyaan waxaasoo dhan ilaahay baa subxaana wa tacaala ka ilaaliyey nebigeenni moxamed waayo ilaahay wuxuu u diyaarinayey arrin qiimo badan oo wax kastoo hadhow carqaladayn kara ayuu ilaahay subxaana wa tacaala waddadiisa uu kasii xaadhay saxaabada rasuulku ridwaan ullaahi calayhim iyagaa la dhaqmay nebigeenna calayhi salaatu wasalaam oo la noolaa markii nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ka waramayeen sida anas ibnu maalik oo toban sannadood gurigiisa kula noolaa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam u khidmeynayay u adeegayay waxa uu sheegay ana nabiya calayhi salaatu wasalaam kaana axsana naasi khuluqa nebigeenni inuu ahaa dadka oo dhan marka la isu wada geeyo ka ugu akhlaaq wanaagsan buu ahaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam akhlaaqda wanaagsan ee uu lahaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waxa ay ka dhex muuqatay fii tacaamulaatihi maca alaakhariin qaabku uu la dhaqmayey rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam dadka kale aynu ka bilowno nebiga calayhi salaatu wasalaam dadka kuwii ugu dhowaa waxaynu dareemi karnaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadka kuwa ugu dhow waxaa ka mid ahaa dadkii guriga kula noolaa ooryihiisii xaasaskii nebigeena calayhi salaatu wasalaam ummahaatu lmu'miniin kuwii hooyada u ahaa hooyooyinka u ahaa mu'miniinta oo dhan siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam ula dhaqmi jiray dumarkiisa dhaqanka nebigeenu calayhi salaatu wasalaam uu la dhaqmayay dumarkiisa waxaa si fiican uga dhex muuqday warka ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sheegay fi lqur'aani alkariim wajacala baynakum mawadatan waraxma markuu labada lamaane ilaahay subxana wa tacaala ka warramayo wuxuu yidhi wuxuu dhexdiina ilaahay subxaana wa tacaala dhigay kalgacayl iyo isu naxariisasho nolosha dhabta ee xaqiiqada islaamku uu doonayo inay dhex marto labada lamaane waa nolosha ah nolol ku dhisan isjacayl iyo kalgacayl nolol ku dhisan isu turitaan iyo isu naxariisasho nabigeenna calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisii uu la dhaqmayay dumarkiisa ka noocaasa ayuu ahaa nolol ay ka muuqato kalgacayl nolol ay ka muuqato furfurnaan xuduudda sharciga aan ka baxsanayn nolol ay ka muuqato kaftan nebigu calayhi salaatu wasalaam dumarkiisa uu la kaftamo nolol ay ka muuqato mararka qaarkood xataa ciyaar rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu la ciyaaro mararka qaarkood dumarkiisa qaar ka mid ah ayuu rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam uu la baratamay sida caaisha radia allahu canha waxaanuu nebigu calayhi salaatu wasalaam muujiyey oo aanu qarin jirin oo dahba aanu saari jirin kalgacaylka u hayo dumarkiisa oo khadiija radia allahu canha markii nebiga calayhi salaatu wasalaam la weydiiyey hadalhaynta faraha badan oo hadal hayo wuxuu rasuulku yihi innii rusiqtu xubbaha ilaahay baa subxana wa tacaala igu arsaaqay kalgacaylkeeda oo qalbigayga geliyey jacayl aan u hayo markii nebiga calayhi salaatu wasalaam la weydiiyey dadka yaad u jeceshahay wuxuu ihi caaisha radia allahu canha iyadu dumarkay ka mid tahay raggana yaad u jeceshahay wuxuu ihi aabbaheed abubakar asidiiq dadkaana nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku jeclaaday wanaag ay lahaayeen noloshii nebigeennu calayhi salaatu wasalaam uu la noolaa dumarkiisa iyo habdhaqankii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu kula dhaqmi jiray waxaa aada uga muuqatay dacwadii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu waday iyo mas-uuliyaadkii cuslaa ee rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam saaraa inaanay marnaba ka mashquulin si dhow inuu nebigu u ogaado oo ula socdo xaaladaha dumarkiisa ta baahan ta xanuunsanaysa ta xaalkeeda ay wax ka sii yihiin may jirahayn inay nebiga calayhi salaatu wasalaam soo marta maalin maalmaha ka mida oo aanuu nebigu soo wada marin dumarkiisii oo markii ay u badnaayeen gaadhay sagaal dumara oo nebiga calayhi salaatu wasalaam meher hal mar uu ugu wada xidhnaa wuu soo mari jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo axwaashooda doona u kuurgalaya wixii ka dhimanna isagoo eegaya nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa ay ahayd noloshii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu la noolaa dumarkiisa nolol ku dhisan cadaalad oo ka fog cadaalad darrada iyo dulmiga ay sameeyaan rag fara badan oo laba dumara ama ka badani ay u dhexeen nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dadaali jiray dumarkiisaasi xuquuqda ay u siman yihiin inuu u simo wuxuu qeybin jiray hoyaatinka almabiit oo habeenba wuxuu u hoyan jiray guri ka mida guryihiisa may dhacahayn gabadh uu si gaara qalbiga uga jecel yahay inuu habeeno dheeraada uu siiyo waxaa arrintaasi aada uga muuqan kartaa oo astaan xooggan u ah nabigeenu calayhi salaatu wasalaam markii uu xanuunsaday gurigii uu jeclaa un muu odhan gurigaasaan iska jiifaya isagu iskamuu dooran dumarkiisii buu nebigu calayhi salaatu wasalaam fasax weydiistay wuxuu fasax u weydiistay in lagu baxnaaniyo oo maalmaha uu xanuunsanayo uu jiifo gurigii caaisha radia allahu canha maadaama nolosha wanaagsane kalgacaylka iyo raxmadda ku dhisan ay ka dhexaysay rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam iyo dumarkiisii iyaguna way u fasaxeen nabigeenu waxa uu ku geeriyooday gurigii caaisha radia allahu canha weliba caaisha dhabteeda ayaa naftu ay kaga baxday nabigeenu calayhi salaatu wasalaam hadal xun kuma odhan jirin dumarkiisa oo qalbigooda jabiya naftooduna ay dhibsato weligiina ruux dumara gacan umuu qaadin nebigu calayhi salaatu wasalaam ragga kale ayaabuu ka waanin jiray nebigu inay dumarkooda u gacan qaadaan markii dumar badani nebiga u yimaadeen oo ka cabanaya raggoodii inay gacanta ula tegeen ulaaika laysuu bikhiyaarikum buuhi nebigu calayhi salaatu wasalaam kuwaasi ma aha kuwiina ugu wanaagsan ee idinku khayrka badan kuwa sidaa yeelaya oo dhaqankaasi ma aha dhaqanka ay leeyihiin dadka khayiriinta ah khayrka iyo dhaqanka wanaagsan ilaahay subxana wa tacaala uu hibeeyey weligii gacantiisa kuma garaacin nebigu calayhi salaatu wasalaam ruux dumara addoon qof kaloo u shaqeeya iyo cidnaba marka laga reebo marka uu jihaadka ku jira gaalada seeftiisa ula dhacayo waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa waa kala qeybgeli jiray hogaamiye xagga dambe u fadhiista muu ahayn safka dagaalka ayuu nebigeenu calayhi salaatu wasalaam uu geli jiray nabigeenu calayh afdal salaatu watasliim wuxuu aada iyo aada u xeerin jiray oo uu qadarin jiray hinaasaha ilaahay subxana wa tacaala uu ku beeray dumarka ee quluubtooda uu geliyey waxaa soo mari jiray xaalado hinaasahaasi uu kaco oo uu ku muuqdo kusoo ifbaxo hadallo iyo tallaabooyin dumarka qaarkood ay qaadaan nebigu calayhi salaatu wasalaam lama ficiltami jirin maadaama uu og yahay arrintaa waxaa ka keenayaa inaanay ahayn colaad iyo xumaan ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam u hayaan inaanay ahayn dhaqan xumaan ee inay tahay wax ilaahay subxana wa tacaala oo ku beeray waa u sabri jiray rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam mawaaqifta la yaab kale ee rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam soo martay waxaa ka mid ahaa isagoo jooga gurigii caaisha radia allahu canha ayaa raashin looga keenay guri kale oo ka mida guryihiisii caaisha radia allahu canha albaabka markii ay furtay ee raashinkaasi lagu soo fiiqay qofkii raashinkaas sida way ka dhirbaaxday oo xeedhadii baa dhulka ku dhacday waanay kala jabtayba nabigeenu calayhi salaatu wasalaam caaisha ma dagaalin mana hiifin mana caayin gacanna ulama tegin kamana qaadan mowqif salbi oo aan hagaagsanayn nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u cudur daaro wuxu uhi qaarat umukum hooyadiin isagoo muminiinta la hadlaaya way hinaastay macnaa hinaasuna wax ilaahay ku beeray oo ay tahay in loogu cudur daaro nabigeennu calayh afdal salaatu watasliim waxaynu odhan karnaa wuxuu ahaa ninka ugu fiican xaaskiisa ama xaasaskiisa isagaana inoo sheegay rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam shakina kuma jiro warkiisa oo dhami inuu run yahay khiyaarukum axsanukum liahlihi wa ana axsanukum liahlii khiyaarukum khiyaarukum liahlihi wa ana khiyaarukum liahlii nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kuwiina idinku wanaagsan ee idinku khayrka badani waa kuwa sida ugu wanaagsan ula dhaqmaa dumarkooda iyo xaasaskooda aniguna kaasaanahay buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam qowl iyo ficil labadaba waa ku muujiyey dhaqan wanaaggii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam la lahaa dumarkiisa iyo xaasaskiisa arrinta noocaasi waxay keentay guryaha nebigu calayhi salaatu wasalaam inay noqdaan guryo degan oo xasiloon inay noqdaan guryo is-afgarad uu ka jiro khilaafka iyo buuqa iyo dagaalka aada iyo aada uga fog nebigeena calayhi salaatu wasalaam dadka ugu dhow waxaa ka mid ahaa awlaadiisii iyo caruurtiisii ilaahay baa subxaana wa tacaala ubad ku arsaaqay iyo ubad ubadkiisu ay sii dhaleenba nebigeennu calayhi salaatu wasalaam muu ahayn mid ka mashquula oo xaqooda aan siin xaqa ay ku leeyihiin u muujinta raxmadda iyo kalgacaylka xaqa ay ku leeyihiin tarbiyada iyo toosinta ubadkiisu xaqa ay ku leeyihiin marnaba nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam howlihii waaweynee u hayay kamuu mashquulin wuxuu nebi maxamed qirsanaa awlaaddu inay yihiin nicmo ilaahay nicmadaasoo ay tahay in la ilaaliyo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam caruurtiisa aada iyo aada ayuu u jeclaa caruurtiisu hadday xanuunsadaan ama ay geeriyoodaan waa ka murugoon jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam taana waa laga garan jiray markuu u yimi rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam inankiisii ibraahim oo naftu ay ka gurmayso indhihiisa ayaa ilmeeyey waxaanuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku dhawaaqay kelmad qiimo badan oo tilmaamaysa inuu ahaa rasuul ilaahay oo ku dhaqmaaya waxyiga ilaahay subxana wa tacala uu ku soo dejiyey isla markaana uu ahaa aabba raxmad badan oo ubadkiisa naxariis u haya wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam yihi ina alqalba la yaxzan wa ina alcayna la tadmac walaa naquulu ila ma yurdii rabbana wa ina calaa firaaqika ya ibraahiimu lamaxzuunuun qalbigu waa murugoonayaa ishuna way ilmaynaysaa ilaahay wax raalli geliye mooyaane wax kalena ku hadli mayno ibraahiimow aada baan uga murugaysannahay inaad naga tagto oo geeriye ay naga kaa kaxayso rasuulkeennu caleyhi afdal salaatu watasliim ubadkiisu xataa markii ay waaweynaadeen naxariista iyo kalgacaylkaas ayuu u hayay inantiisii faatima radia allahu canha nebigeennu aada iyo aad buu u jeclaa isagoo meel fadhiya marka ay u timaado soo dhoweyn badan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam u muujin jiray marxaban bibnatii ha soo dhowaato inantayda faatima ayuu odhan jiray uu kici jiro uu ka hortegi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaanuu fadhiisin jiray rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam halkii uu fadhiyey haddii ay xanuunsadaan caruurtiisa kuwo ka midii nebigeennu calayhi salaatu wasalaam baxnaaninta ay u baahan yihiin iyo ilaalinta ay mudan yihiin marnaba ma dayici jirin waxaa loo baxay dagaalkii bader waa dhacdo aada iyo aada u weyn nebigiiba calayhi salaatu wasalaam muslimiintii hogaaminaya oo kama hari kara rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa markaa xanuunsanaysay inantiisii ruqiya oo u dhaxday cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canh wuxuu rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam amar ku siiyey cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhu inuu u hado baxnaaninteeda haniimadii dagaalkii beder laga helayna maadaama cudurdaarka awgii u hadho rasuulku uu reebo isagu uu diyaar ahaa wixii ragga kale ay ka heleen buu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka siiyey cuhmaan ibnu cafaan radia allahu canhu kalgacaylka noocaasa nebigeennu wuxuu kula dhaqmi jiray caruurta ay caruurtiisu dhaleen oo iyaga laftoodu caruurtiisiiya sida xasan iyo xusein oo faatima radia allahu canha ay dhashay ilmo cali bin abi aalibna ah nebigeennu calayhi salaatu wasalaam inuu aada u jecel yahay buu dadka u sheegi jiro arrintaa kama qarin jirin waana dhunkan jiray ilaa dadka qaarkood oo nolol qallafsan ubadkooda kula dhaqmaa ay yidhaahdeen caruurta miyaad dhunkataan nebigu calayhi salaatu wasalaam uu kuhi miyadan idinku ubadkiina dhunkan aqrac ibnu xaabis buu ahaa wuxuu ihi toban carruuraan leeyahayoo weligee mid ka mida maan dhunkan buuri nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhaa wa amliku laka idaa kaana allahu nazaca araxmata min qalbik anigu maxaan kuu qaban karaa haddii ilaahay naxariistii qalbigaaga uu ka siibay wuu ciyaarsiin jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam mararka qaarkood carabkiisa intuu soo saaro ayaa casaankiisa uu ku ciyaarsiin jiray oo uu kula kaftami jiray inamadaa yaryar ee awooga u ahaa wuxuu u soo qaadan jiray masaajidka ama uusoo kaxaysan jira umaama binta abilcaas oo inantiisii zaynab ay dhashay nebigu calayhi salatu wasalaam masaajidkuu keenay salaada isagoo ku jira ayaanu xambaarsanaa oo uu sitay nebigeenu calayhi salaatu wasalaam markii isagoo sujuudsan xasan ibnu cali uu dusha uga baxay nebigeenu calayhi salaatu wasalaam sujuuddii buu dheeriyey ilaa saxaabada ay yaabeen oo ay soo tooseen iyagoo bal eegaya waxa nebiga ku dhacay markii dambe nebigu isagoo u cudurdaaranaya wuxuu yidhi inankaygaasa dusha iga baxay marka waxaan karaahiystay oo aan nacay inaan arintaa uu jecel yahay aan ka kala gooyo isagoo nebigu saa u jeclaa dumarkiisa iyo caruurtiisa iyo kuwa ay sii dhaleen islamarkaa si naxariisu ku jirto iyo qadarino ula dhaqmi jiray haddana marnaba kamuu ogolaan jirin wax sharciga ilaahay khilaafsan wuxuu ku tarbiyadeyn jiray waxyigii ilaahay subxana watacala uu kusoo dejiyey waxaa tusaale inoogu filan xasan ibnu cali xabad timira oo la filaya inay ka mid tahay timirtii sekada markuu afka geliyey nebigu ma odhan waa ilmo yara iska daa isagoo ku tarbiyadaynaya ilaahay sharcigiisa iyo diintiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi kakhin kakhin akh akh bay ka dhigan tahay tuf buu ihi nebigu calayhi salaatu wasalaam gacantiisuu ula tegay oo farta intuu afka ka geliyay ayuu kasoo tuuray sababtana nebigu waa u sheego caruurta yaryar waxa xun marka loo diiday waxa loogu diidaya waa in loo sheego alaa taclamu ana sadaqata laa taxilu limuxamedi walaa liaali muxamed miyaanad ogeyn sadaqadu inaanay xalaal u ahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo qaraabadiisa dhaqanka quruxda badan ayaa qof kastoo muslima ay la gudboon tahay inuu kaga daydo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wallahu aclam waaxka billahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu